maryan maxamed xasan oo iyadu ka timid deegaanka xaaji cali ee degmada cadale ayaa ku dhashay afar gabdhood oo mataanaha cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho hooyada maryan maxamed iyo afarteeda gabdhood ayaa hadda caafimaad qaba iyada oo lagu baxnaaninayo cusbitaalka waxaana cusbitaalka ku booqday wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna noogu soo diray bukaanada ugu badan ee loogu adeego isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waa kuwa barakacayaasha ee deggan muqdisho ee hareeraheeda sidoo kale halkan waxaa adeeg caafimaad ka soo doonta dad ka yimaada gobollada fogfog ee soomaaliya sheekada maanta ka hadli doonana waa hooyo maryam maxamed xasan oo afar carruura ku dhashay isbitaalka banaadir kana timid degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe maryam maxamed xasan waa soddon iyo siddeed sano jir ku noolee deegaanka xaaji cali ee degmada cadala oo muqdisho u jirta masaafo ku dhow laba boqol oo kilomitir waxay uurka ku sidaa afar mantaano ah deegaankay ku nooleedna kama jira adeeg caafimaad oo wax looga qaban kara xaaladeeda waxaa deegaanka looga soo qaaday gaari kuwa xamuulkaee loo yaqaan tiemka mana jirin gurmad caafimaad oo deg degay heli karaysay waxay waddada ku soo jirta muddo ku dhow toddoba saacadood waxaana la soo gaarsiiyey isbitaalka hooyada dhallaanka ee banaadir maryam oo lagu fooliyey isbitaalka banaadir ayaana dhashay afar gabdhood oo mantaano ah waxayna hadda ku jirtaa isbitaalka oo lagu baxnaaninayo xaaladeeda caafimaad iyada iyo gabdhaheeda afarta ah v o aad ayaa ku booqatay qolkay ka jiiftay isbitaalka waxayna iga warrantay xaaladeeda caafimaad maryam maxamed xasan iyo halkay ka soo doonatay adeega caafimaad ee deegaanka xaaji cali oo ka fog muqdisho marka loo eego halkay ka timid
xoogyarada iyo culayska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kala soo cararay waxay aheeda cadale baadiyaha cadale haddana xanuunka wuxuu qofka siinay maalmo ka horna waxaa lay keenay meeshaan saakumitir lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiiga wax walba laga qaado xaaladahayga lala socdo haddana xanuunka hadduu qabto meeshaana lay keenay haddii lay keenana waa isla markii waa ay eeday laga howlgalay waa ilaahina waa i fududeeyey afar gabdhooda ilaa igu siiyey goormaad ogaatay inaad bantaano wado oo calooshaan mataal ku jirto meeshaan cusbitaalka maraadinka daa'imada aa lala socodsiiyey hortay dhammaan ogeynin aniga kolba xaalad adag iyo culeys iyo tabareeraan dareemay ma ogi waxaan wada ma ogeynin alxamdulilah meeshaan markaa imidna waxaa la dhahay afar cunugaa wadaa urkaa ku jirto intaad ku ogaatay meeshaanaan ku ogaada isbitaalka koobaad oo imidna meeshaan ay aheeday haddana markaan xanuunsada asagaan usoo laabtay ilaahiyna waa igu fududeeyey hooyayaalka umasayaashaana waa igu codeeyeen iyagana waxay ii qaban karaan qabt waa ku mahadsan yihiin waxaad iga sheekaysaa tuuladaa ka timid hadale hoo samaanaysay adeeg caafimaad ma lahayn mana lahayn mana ka raadin anigana mana lahayn hadda waxaan ku leeyahay meelaan ku qanacsanayo oo aan isdhihi karo waxbay kuu qaban karaan markaan xaaladahayga aan ogaadhay oon inaanan kici karin oo si walba aan u dhibanaho aan arkay waa lasoo carara meeshaan soo aaday sidaasaan u mida meesha fartuun shariif waa agaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee banaadir waxaana kula kulmay qolkay jiifta hooyo maryam iyadoo v o eda kaga waranta xaaladda caafimaad ee maryam maxamed xasan waa maryam maxamed xasan oo afar caruura gabdho ah hal mar shalay isbitaalka ku dhashay runtii waxay ahayd wax bulshada indhaheeda soo jiitay dabcan sababtana waa garan kartaa waa markii u horreysay aan isbitaalka banaadir ku aragno inta taariikhda la xasuusto wax kastoo markay dhif iyo naadir yihiinna bulshada waxay mar walbaba danaynaysaa inay ogaadaan wax badan ka ogaadaan marka alxamdulilah waxay soo doonatay adeeg caafimaad waxaan ugu adeegnay sidii ugu hufneed dhammaan shaqaalaha iyo mulisooyinka ayaa si heegan ah ku jiray hours isbitaalka sida caadiyanba ah isbitaalka banaadir wuxuu u taagan yahay badbaadada hooyada soomaaliyeed iyo caruurteeda intii ilaahayna karsiiyo alxamdulilah hooyadana way noo fiican tahay saa arkaysid caruurtana way noo fiican yihiin dabcan ilmo ku dhashay markay ilmaha afarta ilmo yihiin mid kastaba kiilooyin ayaa ka maqan sida caadiyan waa birimaajuro oo aanan wila bila dhamays hadday ku dhasheen xataa mar walbaba kiilooyinkooda ma dhammaystirna oo saddex kiilo iyo saddex kiilo iyo bar ayaa normalka laga rabaa midkiina waa dhowr kiilo iyo bar kiilo iyo samson saasay u kala duwan yihiin marka wayna soo kabanayaan laakiin caafimaadkooda aad u fiican yahay naaskii way nuugaayaan caano way cabbi karaan marka alxamdulilah dhakhaatiirta la tacaalay xaaladda caafimaad ee maryam maxamed xasan bilowgii ay timi isbitaalka banaadir ayaa dareensanaa inuu jiro culays saa'id ah maadaamay waddo mantaano lana ogaaday baaritaankii ugu horreeyey sida v o da u sheegtay agaasimaha isbitaalka fartuun shariif wallaahi dhakhaatiirta oo habeenkaas ku jirtay marka habeen hore ku jirtay markaan la sheekaysana waxay noo sheegeen inay ka duwaneed bukaanada ay qaabilayeen maama maryan sababtoo ah culays aad u tiro badan iyo miisaankii loogu talagalay carruurta kale miisaan ka duwan ayay maamada ku dhashay waxay ka baqeen hooyada inay dhiigbax iyo khatar kale ama ay xataa normal ku dhali weyso ee qaliin ay ka baqeen laakiin marka koowaad hooyada markay imaado waxaa loo sameeyaa combyuter altrason lagu ogaanayo ilmahaas xaaladooda haddii wax stress aysan jirin waxay qaateen go-aanka ah inay caadi ku fooliyaan oo ay dhaliyaan macnaha oo si dabiicia ay ku dhasho umalsooyinkii markaas ku jiray oo aad u firfircoona ayaa isla markiiba qaatay roolkoodii dhakhaatiirtan wargeliyeen wax dhib ah lamaysan kulmin alxamdulilah ma aysan dhiig bixin ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda waxay ku jirtaa under control under supervision marka alxamdulilah waxaa waaye way noo fiican tahay waxna way cunaysaa waxna way cabaysaa way soconaysaa alxamdulilah cisbitaalka banaadir oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaasha gacantan ku haysta dowladda soomaaliya ayaa si gaara ugu adeega hooyada iyo dhallaanka kuwa ugu badan ka soo doontay adeega caafimaadna waa kuwa danyarta ku jira qaryaha barakacayaasha iyo dadka tabarta yar ee aan iska bixin karin kharashaadka caafimaad ee isbitaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho